idaacadda v o a waa mahadsantihiin degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose isbaarooyin yaalay oo ku teedsanaa wadadaasi isku xirta degmada afgooye ilaa walaweyn iyo sidoo kale degmada iyo hareeraheedaba ku yaalay oo sharci darro ahaa ayaa laga qaaday oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulka gobolka iyo heer degmaba ayagoo iska kaalmaysanayaan inkaas laga qaaday goormaya isbaarooyinkaas la qaaday maalmihii lasoo dhaafay ayaa hawshaasi aan ku jirnay oo ilaa iyo saddex cisho afar cisho oo lasoo dhaafay oo shalay ugu dambeysay ayaa hawshaasi aan la waday waa gartay isbaarooyinkaasi ilaa iyo goormay halkaasi yileen maxaase dhibahoo dadka ay ku hayeen wakti dheer ayay yaaleen ilaa iyo wakti sanawaad ayay yaaleen isbaarooyinkaasi waa kuwa sharci darra ay ahaayeen shacabkana hantidooda lagu qaadanayay ayagoo dhib ku qaba ayayna wadadii marayeen maxaa yeelay wadadaasi waa wadada isku xirta magaalada muqdisho ee caasimada dalka ilaa iyo gobolada koonfur galbeed ilaa iyo gobolka baay iyo gado iyo gobolka shabeellada hooseba isku xirta ayay ahaayeen marka wadadaasi ku xiraysa oo halbowlaha aheyd gawaarida maraysay ee shacabka ay isticmaalayeen akadaas ku qabay oo mar walbaba looga qaybay lacaga baada oo xaddhaafa marka tii ayaan kasoo horjeesanay oo shacabkiina aan u fududaynay waxaan maqlay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya lafti garan in uu baraha u yimid maxaa nooga faahfaahi karaysaa arrintaasi guddoomiye daanduray arrintaasi waa run oo madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen waxa uu safar shaqa uu ku tegey degmada baraawe ee caasimadda koonfur galbeed soomaaliya halkaasi oo uu soo booqanayey uuna soo indhe indheynayay xarumihii loogu talagalay maamulka koonfur galbeed sidoo kale garoonka ee laga dhisayo degmada baraawe ayaa uu kormeer uu ku tegey isagana uu soo indheindheynayay kaasoo dhismihiisa ay marayso lana rajeynayo in la furo ama uu shaqadiisa ay soo gabagaboodo wakti dhow ayna diyaaradaha shacabka ay ka shaqa bilaabi doonaan hadduu aan la idmo marka degmada baraawe madaxweynaha sidoo kale wuxuu soo booqday saldhigyada iyo goobaha caafimaadka iyo shacabka degmada oo aada iyo aada isku abaabulay dhaweeyey ayagoo hamuun u qabay in ay arkaan madaxweynihii koonfur galbeed oo soo booqanayo oo deegaanadana soo indha indheynaya qeybaha kala duwan iyo shacabka iyo noloshooda siday tahay oo ballanqaad rasmiyana ballanqaaday in soo degi doono una soo guuri doono caasimadda koonfur galbeed ee magaalada baraawe sida dhaqsaana ugu shaqa bilaabi doona duale guddoomiye maraykanka ayaa duqeymo cirka wuxuu ka fuliyey meelo ka tirsan gobolka duqeymahaasi maxaa is leedahay way ka tareen dagaalka ka dhanka al-shabaab saameyn intee laeg ayay shacabku leeyihiin daanduray aada baa umahadsan tahay duqeymahaasi horta waa kuwo mar walba lagu beegsado niman nabaddiida oo doonayaan inay shirqool usoo maleegaan shacabka soomaaliyeed qeybaha kala duwan ee dalka ay ka sugan yihiinna dhibaato ugu geysanayaan marka ayada ayaa xogtooda markaan helno oo aan ogaano inay meelahaasi ay ku sameynayaan amase ay ku abaabulayaan shirqoolle ay doonayaan inay ummadda ku dhibaateeyaan sida qaraxyadii waaweynaa ee magaalada muqdisho ay ka dhigeen oo kale ay kuoo afar iyo tobanka oktoobar qaraxii ahaa oo shacabka soomaaliyeed iyo tirada badan ay ku leedeen iyo kuwii kaleo allahaalmaalka ahaa oo ka dhacay degmooyin kala duwan ee gobolka banaadir shirqoolladaas oo kale ayagoo maleegayaan ayaa naloo soo sheegaa xogtoodana aan helnaa shacabka soomaaliyeedna ee nala wadaagaan kadibna annaga ayaa hay-adahaasi kala duwan ee naga garab siiya duqeymahaasi ama inay beegsadaan hadafkaasi ayaan la wadaagnaa ayaga ayaana sidaas ku duqeeyaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ka badanna ma ay noqoto mid ay dhibaato ka gaarto shacabka soomaaliyeed balse mararka qaar ayaa laga yaabaa boqolkiiba hal ama ka yar ama pointy five wax ka yar ayaa noqon kartaa inay dad shacaba ay wax ku gaaraan laakiinse inta dadka dhibaatada laga badbaadsho oo shacabka dhibaato ay ayaga usoo maleegayeen ee doonayeen inay ku halaagaan ummad soomaaliyeed oo tiro badan ayaa ka badan inta inay shacab gaarta laga yaabo laakiinse uma badnaba inay dad shacab ay wax ku gaaraan maxaa yeelay hadafkeenu waa hadaf la og yahay oo noocad mar walbana lagu beegsado nimankaasi nabadiidka oo sameynayaan falalkaasi argixisada usoo maleegayaan shacabka soomaaliyeed iyo hagardaamada ay ugu talagaleen